degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa laga dhagax dhigay dhismo casri ah oo lagu magacaabo mudan soor kaas oo ka kooban qeybo kala duwan oo kala ah guriga martida kaalin shidaal sbeer baarti subermarket meel lagu dalxiiso iyo goob caruurta lagu ciyaarsiiyo dhismahan ayaa waxaa hirgelinaya haween qurba jooga oo kasoo jeeda degmada xarfo ee gobolka mudug siraad cali iyo istaahil caruuso oo ku hadlayay afka qurba joogta degmada xarfo ayaa ka warbixiyey dhismahan casriga ah iyagoo codsaday in lagu garabsiiyo sidii loo dhammaystiri lahaa haddaan wax yar ka tilmaamo kulankan gurigan mudansoor waxaa ku fekeray gabdhaha qurbajoogta jaaliyadda reer xarfo waxayna ugu fekereen baahi ka jirta xarfo oo loo baahan yahay guri martida lagu casumo degmadu ay yeelato gurigan waaqayb waa qayb deegaan oo martida loogu talagalay iyo shirarka waana arin aan isleeyahay wax badan bay ka qabanaysaa degmada bilicdeeda inaad arintan ka qayb qaadataan sidaa haddaba noogala qayb qaadateen nala dhammaystirtaan nala shaqaysaan
qofkii maaragta xooggiisa wax ku darsan kara kii xoolihiisa wax ka soo qaadi kara kii dhagax keeni kari kii dhoobo keeni kari kii maaragta shimito keeni kara insha allah xubnaha ka qayb galay dhagax dhigga dhismahan ayaa bogaadiyey iyagoo ku baaqay inay qurba joogta dalkooda maalgashadaan
waxaan hawshaan hadda la qabanaya shaqa abuur bay samaynaysaa horumar bay keenaysaa waxay keenaysaa bilic bay keenaysaa marka waxaan idinka rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan waana meel aada u ballaaran oo soddon iyo dhowr magaalo oo yaryar oo taabeedaaba isugu yimaada oo mid walba la degan yahay oo mid walba xoolo iyo dad intaba ku nool yihiin iskuulle mid walba ay leeyihiin intaasay madax u tahay gobolka mudugna irid bay u tahay oo waa meesha laga soo galo waxaa la rabaa marka dadka reer xarfo iyo dadka reer puntland oo dhan ama reer mudug oo dhan meeshaan istaraatiijigaa si fiican in cid walbaahiba wixii ku habboon oo tabarteeda ay ka qaadato wanaaggaa hadda loo soo siyaadiyeyna inteenna hadda loo keenay oo dhan iyo inta inoo keentay way u wada taallaa
sadaqada jaariyada waxaa ka mid ah masaajid la dhiso guri martiyadoo la dhiso oo maarata yani dadka muslimiintaha loogu kaalmaynayo inay seexdaan ayadoo cidna aan wax ka qaadaynin waa sadaqada jaariyadahoo masaajidka la barbardhigayay ka mid tahay qof kasta oo muslima waxaa la rabaa inuu u arko darajadan oo hadda maanta aynu u taagannahay dhagaxdhidheeda inay darajo qaaliha ilaa agti ka tahay waanu qof walba u arkaa hindisahan iyo dhismahan cusub oo degmada ah aad baan u soo dhoweeyeynaa intaa kadib guri marti aniga hargeysa igu dambaysaba oo la dhisayo dadku wax danahooda dhistaana iyo laakiin guri marti oo guri martiyeedoo leeyahay martidaa leh waxaa igu dambaysa hargeysa ingiriiskii baa ka tegey laakiin eriya kale kuma arag aad iyo aad baan u soo dhoweeyeynaa gabdhaha hintisaha ay keeneen qaybtan cusub ee laga dhagax dhigay degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa door ka qaadan doonto horumarka iyo bilicda magaaladaasi